waa mahadsan tahay xaalada magaalada way an tahay dusmareeda caasimada maamulka galmudug abaar saddexdii subaxnimo markii saacadii ku beegneed ayaa waxa uu dagaal ka qarxay gudaha magaalada ama xarunta inji oo ah halka ay madaxda ahlu sunna ay ka degan yihiin magaalada dhushmareed dagaalkaasi waxa u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwo taabacsan kuwa ahlu sunna wasaa marka ilaa iyo haatan ma ognahay khasaaraha uu dhaliyo dagaalkaasi
warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaarahaasi uu markaasi soo kala gaartay labada dhinac walow uu jirin ama markaasi aysan jirin wax xaqiiqa ah markaasi rasmi ah oo khasaarahaasi xaqiijinaya wararka soo gaaraya waxa ay sheegayaan in qaar kamid a dhaawacyadii ciidamada dowladda la geeyey eerboortka magaalada dhuusmareed ee ogaasnuur halkaasna la sugayo in ay goordhow laga saaro diyaarad labada dhinac ee dagaalamaya ilaa iyo haatan may ka hadleen oo wariyaashu ma u faahfaahiyeen bal waxa magaalada ka socda iyo waxay isku hayaan wax hadala oo labada dhinacba kasoo baxay ma jiraan welina waxaa soconaya dagaalkii bilaawday saddexdii subaxnimo markii saacaddu ku beegneed ilaa iyo haatan saacadan aan kula hadlayo waxa uu si xawliga uga soconaya xarunta inji oo ah hogaanka ahlusunna waljamaaca mana jirto cid laga saaray goobtii ay ku sugneed halkii hore ayay ku wada sugan yihiin oo waxaad moodaa qolada qolada kale inay meesha ku ilaashanayso xaruntan inji iyada bal haddaad noo faahfaahisay yaa ku sugan halkaasi oo ay xarun u tahay xarunta inji dabcan waa xarunta ay degan yihiin madaxda ahlusunna waljamaaca gaar ahaana sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxweynaha galmudug garabka ahlusunna sida ay sheegtay sidoo kale waxaa degan hogaamiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan iyo weliba ashcari xaruntaasi waa xarunta keliya ay magaalada dhushmareed madaxda ahlusunna ka degan yihiin iyadoona ay ku sugan yihiin ciidamo taabacsan madaxdaasi halkaas ku degan marka ilaa iyo haatan dagaalku u socdaa miya
ilaa iyo haatan aan kula hadlayo dagaalku wuu socdaa wuxuuna inta u badan oo ka socdaa xarunta inji hoyga oo ah madaxda ahlusunna waljamaaca ma jirtaa wax waan waanah oo bilowday oo la doonayo in lagu xakameeyo dagaalka bilowday
ilaa iyo haatan ma jiraan wax warar ah oo markaasi waan waan socda la doonayo in dagaalkan lagu xakameeyo dhinaca kale waxaa jira siday wararku nagu soo gaarayaan waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana kuwa gorgor lagu magacaabay iyo weliba haram cad la filayo inay dhawaan kasoo degaan garoonka magaalada dhuusamareed iyagoona haatan sida wararku ay sheegayaan ku sugan garoonka aadan cabdi ee magaalada muqdisho waa tahay cabdifataaxow maxaad warkaysaa dhinaca iyo magaalada guraceel iyadana la sheegayo in labada dhinac ee dhuusamareeb ku dagaalamaya in halkaa uu dagaal ku dhex maray waa mahadsan tahay abaar afartii saac iyo weliba muddo ama ku dhow aiyo afartan daqiiqo ayaa halkaasi waxaa la wareegay saldhigga ciidanka booliska degmada guraceel ee gobolka galgaduud ciidamo taageersan madaxda ahlusunna waljamaaca kuwaasi oo si buuxda ula wareegay halkaasi walow markii dambe ciidamada misa oo markaasi halkaasi kusugan ay kusoo baxeen kadibna halkaasi israasaaseen labadii dhinac ay ku dhex martay khasaare ayaa jira ka dhashay sida ay ii sheegeen ama ii xaqiijiyeen wariyaasha kusugan degmada guraceel oo aan la xiriiray khasaaraha ka dhashay hal askari oo ka tirsan ciidamadii ahlusunna ayaa halkaasi ku geeriyooday halka laba qofood oo shacabana la ii xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen oo isbitaalada degmada guraceel lagu dabiibayo haatan marka haatan waa sidee xaaladda magaalada guraceel haatan xaaladeeda way degan tahay walow ay wararka qaar sheegayaan in mararka qaar daafaha magaalada lagama qabayo rasaas goos goosa oo ka dhacaysa